shirka looga hadlayay dhibaatooyinka isbedelka cimilada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday dowladda federaalka maamulka koonfur galbeed iyo saraakiil ka socday hay-adaha samafalka waxaa diiradda lagu saaray shirka sidii xal waara lagu gaari lahaa dhibaatooyinka soo noqnoqda ee isbedelka cimilada iyo nabadguurka arrimaha deegaanka mas-uuliyiinta ka qayb galay kulanka ayaa aragtidooda iyo fikradahooda ka dhiibtay sida ugu habboon ee laysaga kaashan karo isbedelka cimilada iyo dhibaatooyinka uu ku hayo deegaanka agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada dowladda federaalka axmed yuusuf axmed oo qeyb ka ahaa kulanka ayaa sheegay dowladda federaalka inay ka go-an tahay sidii loo dardargelin lahaa waxna looga qaban lahaa dhibaatooyinka ay sababaan isbedelka cimilada sidaa ogtihiinba arrinta isbedelka cimilada waa arrin adduunkao dhan ka dhacayso soomaaliya aan gaar u ahayn laakiin soomaaliya waxaa gaar ku ah waxa weeyaan maadaama tahay waddan aada u nugul oo hay-adihii dowladda ee arrintan ka shaqayn lahaa ama isla markiiba ka jawaabi lahaa aysan isku dubaridnayn weli sababo jira dagaallo dheeraaday iyo maamulladii hadda la hagaajinayo iyo meelaha qaar oo amnigooda uusan weli boqolkiiba boqol ahayn iyo dhaqaalihii aada u yar iyo kabasitiga meelaha qaar oo aada u yar daraaddeed aanaan isla markiiba isbedelka cimilada la qabsigeedu dhibaata nagu yahay waxaa dowladda soomaaliya go-aansatay in la dardargeliyo ama la xoojiyo in la qoro mashaariic badan oo arrintaas looga jawaabayo annagoo arrimahaas ka jawaabaynaa waxaanu sanduuqa adduunku u sameeyey arrimahan cimilada xaruntoodu tahay kuuriya ka dalbanay inay naga caawiyaan arrintaas halkan hadda baydhabo waxaan u joognaa markii consubtnotka la abruufgaray oo project proposalka la qorayo waa in consultation dhaba lagala yeeshaa meelaha laga fulinayo haddii ilaha yidhaahdo meelaha laga fulinayo marka maadaama koonfur galbeed ay ka tahay maanta halkan ayaan isugu nimaanay consubtnotka hore ayaa loo diyaariyey waxaa ku jira oo kaba soo qaadbay sodwest khuseeye ah hadda marka lainii barsiti gareeyo ayaa laydinka rabaa inaad tiraadaan kanna waa sax kanna sax ma ahan kanna waxbaan ka bedelaynaa kanna waxbaan ku daraynaa idinka oo maaragtay justify garaynaya haddii la yidhaahdo arrimahaas oo dhan hay-adaha ka howlgelaya koonfur galbeed ama u n ha ahaadeen or ngos or national ngos waxay rabaan ha ahaadeen way ku khasban yihiin also for them to come and listen maaragtay ii sheeg such kind of this meetings this is a huge fund si aad ujeedaan almost more than seventy million lacaga wax ugu weyn oo hadda i n g o-ga u n ta kale aad halkan u joogtaan waxa weeye inaad ogaataan where is this fund is going to go iyo sidoo kale inaad ku baraarugtaan idinka ruuxiinu dhibaatada ay leedahay isbeddelka cimilada waxaad arkayseen laba bilood ka hor wix halkan daad iyo dhibaato ka jiray baydhabo iyo koonfur galbeed oo dhan wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya doctor diini xaaji cabdinuur maxamed ayaa isna sheegay koonfur galbeed inay ka mid tahay meelaha ay sida aadka u saameeyeen isbeddelka cimilada sida isunku warqabtaan geek welig ubadahaynaha consultation meeting ama meel raayso barnaamij oo liinku hadalow qaabkii liin gudbii fadi proposalkii ka saabsanay isbedelka cimilada waliinku mahadnaqaana hay-adda green climate fund oo fankun dhiibti iyo f a o soomaaliya oo yaan meel raayso weli fuliyi doonta hay-ado inta iniska kooy aan u n ka ahaadeen aan international ka ahaadeen wasaaradaha line ministers ka ahaadeen wali lasigu baahanyaa in isan taladiinka darsataan mashruucan hadda lagu qorahay mashruuciyad muhiim waaye sidaasan ku warqabtaan koonfur galbeed wali kumadada meelo oo eed insaamayta isbedelka cimilada ama climate change-ga fatahaadyahan ina nagadeen abaaro fara badan adhiidi ku warqabtaan dhulkiya nabaad guuri geedoyaa la jarohay marka wali liin baahanyaa taladiina liin baahanyahay meel wali joogdana go-aan laka gooyohay marka wali liin baahanyaa mashruucina la qorahay mashruucaas inay taladiinka darsataan fikradooyinka darsataan hanagadeen dhinacyada oo beeraha biyaha xanaanada xoolaha kalluumaysiga iyo shaqo abuurka abaaro biyo la-aan xaalufka deegaanka iyo daadad ay sababeen isbedelka cimilada ayaa kusoo noqnoqday deegaanada koonfur galbeed soomaaliya inkastoo wasaaradaha deegaanka iyo isbedelka cimilada dowladda federaalk iyo maamulka koonfur galbeed ay wadaan dadaallo wax looga qabanayo arrimahaasi mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo